xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dab ka kacay dhismee ku yaala xaafad ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kaas oo ay ku dhinteen caruur soomaali ah ugu yaraan saddex caruur ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen dabkan kuwaas oo ay da-doodu u dhexaysay saddex ilaa shan sano sida uu shaaciyey wargeyska the star ee ka soo baxa dalka kenya waxaana uu dabku ka kacay dhisme dabaq ah oo ay degnaayeen dad soomaali ah dabka ayaa waxa uu ku kacay si lama filaan ah sida ay shaaciyeen booliiska xukuumadda nairobi kuwaas oo aan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan dabka iyagoo intaa ku daray in caruurta dabka ku dhimatay ay ahaayeen walaalo isla dhashay sida ay ku waramayaan dad soomaali ah oo ku sugan kenya dabka ayaa waxa uu ka dhashay koronto isaga oona ka dhacay dhisme dabaq ah oo ay degan yihiin qoys soomaali ah taas oo sababtay in ay ku geeriyoodaan saddex caruur caruurta dabka ku dhimatay ayaa lasoo warinayaa in ay albaabada ku xirmeen halka hooyadooda iyo caruur ay dhashay laga soo tuuray dabaqa sida ay soo warinayaan dad ka soo badbaaday dabkan tani ayaa ku soo aadaysaa iyada oo maalmo ka hor dab ka kacay xaafad ka tirsan magaalada nairobi ay ku nafwaayeen laba ruux halka bishii maay ee lasoo dhaafay shan iyo toban ruux ku dhinteen dab ka kacay xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada nairobi